الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا قوله وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام قوله شارح قول كيسي ويلي متن صاحب المتن أما مصنف قول كيسي ويلي وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام لما ذكر مركي وشيغي تعريف القياس قياس كتعريف كيسي مركي وشيغي ayuu sharaaca gudagalay fii taqsiimihi qaybintiisa la qaybiyo bixasabi cilatihi xagga ciladan uu leeyahay asalku ee ciladaa dee dariiqeed markaa ama sababteed xukumkii uu asalku lahaa faraca loo siinayo iyadna faraciina waa laga helayaye bal ciladaas sida ay tahay iyadii baa dee noocyo noqon ama qaybasay aynu ku ogaanaynaa noqon been taas baa taa fiiradeed iyo ictibaarkeed ayuu u bilag markaa qaybintiisa la qaybiyo qiyaaskii loo qaybiyo anwaac lagaba dhigo taas buu bilaabay fadakara wuxuu sheegay annahu qiyaasku halaatatun saddex qaybood inuu yahay waana sii dee matniga inooguba sugeed wahuwa yanqasimu ilaa halaathati aqsaam qiyaasul cilati oo saddex weeyaanoo waa qiyaasul cilati qiyaasul cila iyo wa qiyaasu dalaalati wa qiyaasu shabahi saddexdaas inuu u qaybsamayo ayuu sheekhii matniga lahaa juweyne sheegay wa carafa waanu tacriifiyey kulla qismin qayb kasta oo minhaa qaybaha saddexdaa ka mida tacriifkoodii buu sheegay waana kanina wada bilaabmaya umuurahaasi markaa qowluhu fa qiyaasulcilati qiyaaskan qiyaasulcilo lagu magacaabaa huwa isagu maa kii weeye kaanat ay ahaatay alcilatu cilada fiihi isaga fiigiisa ku sugan ee dee asalkii iyo faracii aan ka wada helaynaa muujibatan mid keenaysa waajibinaysa lilxukmi xukumkan oo xukumkan asalku yeeshaynu faraciina imakaan qiyaaska ku siinayno mid iyadu keenaysa kol haddii ciladaa la helo xukumkaasi uu imanayoonu ka hadhahayn waa kay tahay waa ka adigu ciladiisa ay tahay umuuraha sharaxa inoogu sii wada cadaana wuxuu yihi ay huwa isagu maakii weeye kaanat ay ahaatay alcilatu ciladan allatii ciladaasoo tajmacu tajmacu lfarca waalasla asalka iyo faraca isu geynaysa ee kulminaysa filxukmi xukumkan ku kulminaysa ee asalkaana xukumka lahaa ciladii laakiin xukumkaa keentay baynu faracii laga helay markaasaa xukumkii asalku lahaa la siinayaa sidaasay iyadu u jamcinaysaa labadoodiiba ay dee xukumkan ku midaynaysaan haddaba cilada caynkaasi muujibatan lilxukmi xukumkii mid waajibinaysa ay tahay ijaabkii wuxuu uga wadaa waatan ay muqtadiyatan lilxukmi xukumkiibay keenaysaa oo keenitaankeeda ay keenayso xukumkiibaa keenitaan dee xagga marka la eego hubuudkii iyo sugnaanshihiisu uu dhan yahay ah oo bal matalan saa xukumkan asalku uu dee asalkani uu xukum u lahaa xukumkaasna ciladani ay sabab u ahayd ayaa markan faracii laga helo xukumkaa mid lamiday keenaysaayo iyadoo dee asalkii uu xukumkaa leeyahay faracii la cilo ah inuu xukumkaa yeelan waayo wax toosanba ma noqonayso oo xataa caqligii ayaaba dee taa aanay kuba fiicnaanayn markaa taas aanay kuba fiicnaanahayn waa kan sii fasiray iqtadihiyo bimacnaa annahu laa yaxsunu ma habboona oo wax fiican ma noqonayo takhalufulxukmi xukumkii oo hadha canhaa waxa weeye waa ciladii ka hadha filfarci xaala kowniha filfarci waa markan ay faracii kuba sugan tahay iyadoo dee ciladii farci ay ku sugan tahay haddana inuu xukumkii uu asalkii ku lahayd uu yeelan waaya taasi wax toosanba ma noqonayso ama fiican markaa muxuu noqonayaa takhalufkii bian tuujada in la helo oo hiya ciladii filfarci faracii laga helo walaa yuujadu aan la helin alxukmu fii ziyaada ii taalaha oo dee hadalkuba ma noqonaya walaa yuujadu aan la helin alxukmu xukumkiina iyadii inta faracii laga helay oo ciladii ay faracii ku sugan tahay laakiin xukumkii asalku lahaana aan la helin oo xukumkii meeshii uu kaba hadho taasi ayaa waxa markaa caqlan u toosan ayaabanay noqonahayn wamithaaluka mithaalkiisu qiyaasu darbi lwaalidayni labada waalid garaacooda la garaaco aw axadimaa ama mid ahaan qiyaastii loo qiyaas qaadanayo xagga taxriimka ay taasi xaaraam tahay cala ta'fiifi waa uffin ama kelimadaas ee aada u koobanba oo laguba yidhaaho ee layskaba nahiyey taas taxriimkeedii loogaba qiyaas qaatay almansuusi ta'fiifkii almansuusi calayhi isaga lagu cadeeye nasahan uuba yimi fii qowlihi tacaala falaa taqul lahumaa uffin marka in faraci waa darbulwaalideyn iyo wixii la midka ah ee dee dhibkooda leh shatimgii iyo wixiina waa la midune in waxa weeyaan asalkiina muxuu yahay waa ata'fiif dee waatan xukumkiisuna waa kan taxriimkee falaa taqul lahumaa uffin oo xukumkiisu waa kaa wey walxukmu xukumkuna huwa taxriimu xaaraamnimo taafiifku xaaraam yahay weeye dee darbigiina waa faraciisii isna waa xaaraam walcilata haddaba ciladan dee xukumkan keenaysa iyad iidaa waa dhibkan waalidkii ixtiraam iyo ikraam buu mudnaayo layskuba waajibiiyey ixsaan arrinkanna dhibbaa ku sugan la dhibayo haddaba dhibitaankan ayaa ciladii ah dee iidahaasna uffin waa ku sugnaa oo waalidkiibay nooc ta'adi ugu sugnaan bal si ka muuqasho badan oo kasii adag ayaanu ugu sugan yahay dee wixii uffin kasii sarreeyey ee darbigiiba uu kaba mid yahayna si taa kaba sii muuqasho badan kasii adag buu uguba sugan yahay marka oo ciladii darbigiina iidihii waa ku sugan yahay bal isagoo kasii daahirsan kasii xoog badan marka falaa yaxsunu ma habboono imaka ma toosnaanayso wax fiican ma noqonayso caqlan caqli ahaan takhalluf alxukmi xukumkii oo hadha filfarci waxa weeyaan dee iyadoo ciladii aan ku sugan meeshii jiro xukumkii oo farcan isagii intay ciladii kuba sugantay ka hadhaa halkan wax toosan oo caqlan u toosan ma noqonayso bian yubaaxa oo muxuu takhallufkii noqonayaa bian yubaaxa in la baneeyo addarbu darbigii oo wayumnaca la manciyo ata'fiifu ta'fiifkii la manciyo maca wujuudi alcilati iyaday jirto ciladii in la helayo filfarci farcii laga helayo calaa atami wajhin wejka ugu taamsan oo kii hore aada uga taamsanba lagaba helayo markaa kaaba weyn misaalkii waa inoo sheegay weli hadalkiina intaa inooguma dhama waxa ay tahay bal masalan imika falaa taqul lahumaa uffin waxa aayadda naskeedu uu yahay iyo lafd xukum dee markaas waalidkii ama labadii waalid ha ku odhan kelimadan yar ee koobanbe laakiin iyagii ay dhibsanayaan ee tilmaamaysa ruuxu in iyagii kaba daalay ka noogsan yahay ma ka cajisan yahay iyo ficilkoodana diidan yahay ofin bal haba odhan taasi waa asal dee qur-aankii baana naskiisii nooguba sugnaatay ciladii haddaba maxaa taa laysugu diiday ciladu oo cilada xukunkan keenaysa waxa ku sugan uffin oo labadii waalid lagu yidhaa iyagii oo markaa way dhibsanayaan oo markaa iide iyagii la dhibo ayaa kuba sugan markaa maxay noqonaysaa darbigii ha noqoto shatmi ha noqoto wixii kale ee iyadana iidaha iyo dhibkaasi uu kuba sugnaaye waalidkii lagula kacayay wuxuu noqonayaa farac inay laftigii nasii kuma sugnaa ciladiina waa tan oo waabay kaga sii muuqasho badan tahay oo waan haynaa haddaba maxaa meeshii jirta ciladan ah al-iidaatii xukumka keentay weeye bal markaa kol haddii aan faracii ka helaynana caqlan xataa dee wax toosan maade ruux kastaaba imika waa baab imika min baabi awla xukumkan tanaa kaga mudan oo in la yidhaaho ufin waa xaaraam laakiin caydoodu way badnaan tahay oo kaloo waayooyin bal matalan halkan oo kale naskiibaan shamlinayn ama darbigoodiibaa bannaan oo kale ciladiina way ku sugantahay in ciladii oo aan faracii jirta haddana xukumkii la waayo taxriimka ahaa dee halkan aqlan wax toosan ma noqonayso bal dee taasi inay xukumkii kaga mudantaha ruux kastaba dee uu dareemaya uu dareensanaanaya ama uu garanaya haddaba nooca caynkaasa ee ciladu ay tahay dee waxa weeyaan saa uu imaka inoo sheegay taa xukunkii keentay ee bal markaa keenitaankeeduna macnuhu uu yahayba imaka halkan waxay keenaysaa xukumkiibay keenaysaayo dee iyadoo ciladani ay jirto xukumkii bal wixii ay ciladu ku sugnayd ee asalka lahaa xukumkii uu ahaa meeshan inuu ka hadhoo laydhaa may ciladii ha kuba sugnaateen xukumkaa maba laho xukum kale la siiyo waa waxaan dee bal matalan caqlanna uba toosnayn aan halkaasna kuba fiicnayn oo kale nooca caynkaas ah ee dee waayo sababtuna waxa weeye ciladu iyada kaga muuqasho badan oo kaga sii xoog badanba faraca asalkii iyadaa kaga sii xoog badanba markaa xukumkii isagaa kaga sii mudan oo kaga sii awleysan oo kol haddii ufin la xarimay wixii kasii xoog badnaaye ka sarreeye o dhammina dee baabbakoisay noqonayaan oo xaaraan bay noqonayaan oo wax toosan ma noqonayso in wixii ka xooga badnaa la baneeyo laydhaa mee waa dhib ma laha tanna ay xaaraam tahay haddaba nooca caynkaas ah waxaa lagu magacaabaa qiyaas alcila lagu magacaabaa bal qiyaas alcila lagu magacaabaya waana in hadalla waa inoo dambeeya ma qiyaas baaba kaasi mise maaha isagaa sheekhu inoo keeni doono haddii a la yidhaaho laakiin bal waxa weeyaanuun kaa ciladan faraca ku sugani dee taa daahirada ee muuqashada badan ay tahay bal kaga sii mudan ama la siman kii waxa weeyaan asalka ciladii kuba sugnayd bal matalan taas waxaa lagu magacaabaya ee waxa laysugu geynaya asalkan iyo faracan ciladaa dee muuqatee daahiradaa ay tahay ama say dee si kaleba haddii loo dhigo cilo naski uu kuba yimi ama ijmac ku yimi ay tahay kaas waxaa lagu magacaabaa qiyaasu cilaa lagu magacaabaa marka wuxuu yidhi sheekhu haadaakani waa marka aan kan qiyaas odhanaynaa calaa qowli man shaksi qowlkii weeye yaraa isagu qabo oo u arkaya ana hubuuta alxukmi xukumka sugnaanshihiisa fi lfarci faraca uu ku sugnaanaya fii hada alqismi noocan biariiqi lqiyaasi qiyaas dariiqii inuu yahay waxa weeye noocan horta ayimo badan ama culimo badan baaba diidan inuu qiyaas yahay ee oo iyagu qaba waa wax naskaba aan ka faa'iidaysanine qiyaas ma aha waxaana weeye kanun maaha oo masaladeennan aan hayno maahee marka la joogo xagga mafhuumka mafhuumkan muwaafaqo noocan ay yidhaahaan faxwa alkhidaab iyo laxna alkhidaab waa nooca bilmatalan waxaan manduuqi waa dee kii manduuqa ahaa waana kan imika asalka noqonaya halkan oo kale waxaan mafhuumka hadduu xukumkan isagu xukumka isagu kaga sii mudan yahayba uu kaga sii awleysan yahay kii manduuq ahaayee la sheegay ee imika la haleeshiinayo waa taa mafhuumulmuwaafaqa layidhaha qiyaasulawlana barhkood baa kaba cabira faxwa alkhidaabna waa la yidhaha xaggan usuulka marka la joogo oo kale oo bal masaladan aan hayno ufin waa asalkii laakiin darbigii iyo shatmigii iyo wixii xaggan dhibta uga sii badnaa dee xukumkan iyagaa kaga mudanba bal kaasoo kale waxa weeyaan geed kalena waxaaba dee labadoodii inoo jamcinaya falaa taqul lahumaa ufin iyo shatmigii ama darbigii wax faariqoo lagu kala farqin kara asal ahaan ma jirto baab keliya wada noqonayaanoo nafy alfaariq weliba aan goynaynoon yaqiinsannahay inaan faariq uba dhaxaynba weeye nooca caynkaasee laysugu geeyo nafy alfaariq laysugu geeyo ama see bal matalan isagoo ah kaa mafhuumulmuwaafaqee laakiin ah kay awla ahaa ee xukumka kaga mudnaaba kan laga aamusay ama laba sinaas sida dee mithaalka inoo iman doona akulmaaliga tiim oo kale iyo ama xagga shaarixu xagga hoose haamishka uu kuba sheegayo akalmaaliyatim inay lamid tahay wixii kale itilaaf ahaaye maalkiisa lagu baabiinayo o dhamme uu la xukum noqonayo bal nooca caynkaas ah qolooyin baa waxay qabaan culimmada ka mida in san xukumka aan halkan ka helay ee imika bal darbiga iyo shatmiga iyo taxriimkiisa aan ka qaadanaynaa inay qiyaas tahay oo qiyaastay u noqonaysaana falaa taqul lahumaa ufin naskii baan haynaa ciladiina waa iidahan kuba sugan iyo ta-adigan waalidkii ah weeye uu arrinkan dhibsanaya dee isagii markaa dhibida ay uguba sugan tahay tii waan haynaayoo kale bal matalan markaan darbigii eegno ama shatmigii eegnana cilada nafteedii way ku sugantahay iyadoo kaba sii muuqasho badan haddaba ciladii asalka markaan halkan ka helnay yaan xukumkii asalku lahaa ee taxriimkaa u gudbinay farci aan uba gudbino saasaa qiyaasku yahay waana tadee imaam shaafici iyo iyo qolooyin asxaabtiisa kaba mid ahaa iyo qolooyin kale ay kuba tagaanoo arrintu inay baab qiyaas tahay taxriimka darbiga taxriimka shatmiguna xukunkiisan inuu inoogu sugnaanayo qiyaas laakiin wuxuu kaba cabiraan alqiyaas fi macna alasli shaafici baa taa kaba cabira alqiyaas alawlaana waa lagaba cabiraa bal markan uu musaawiga yahayna eesaa yatiimka oo kale amsilada ay usoo qaateen akla maalkiisoo la baabiiyo kaasna qiyaas musaawiya ayuu noqonayaa qiyaasku marka uu musaawi yahay ama uu yahay kaa kasii mudan dee waxaan xukumkii uu kagaba sii mudan yahay bal qiyaas weeye xukumku dariiqu inooguba sugnaaday taas bay iyagu kuba tagaan laakiin culimo aada u badan oo shaaficiyadii qeybba ay kaba mid tahay oo qeyb shaaficiyada culimo muhima bal dee waxa weeyaan saaxibulburhaana culimada intoodii badnayd halkan kaba soo naqliyey ghazaali iyo aamid iyo raglihna waa qowlka ay qabaanba kolley maalikiyada iyo xanafiyada iyona waa qowlkoodii iyo rag kale waxay leeyihinba masaladani qiyaasu ma ahaba naskan baa shamlinaya oo xukumkiisii aan kaba qaadanaynaa falaa taqul lahuma ufin se u shamlinayaana markaa ama waa sidee xanafiyadu ay qabto qowl dalaalatu nasna way kaba cabiraan mafhuum lmuwafaqaan markuu khaasatan noocan yahay faxwa alkhidaab ama laxn alkhidaab khaasatan faxwa alkhidaab yahay dalaalatu nas bay kaba cabiraane waxay leeyihin naskan falaa taqul lahuma ufin walow nudqigiisu uu yahay ufin ha ku odhan laakiin iyadoona qiyaas iyo ijtihaad iyo nadar aanay nooga baahan baadhin ciladii aan baadhno ijtihaad iyo ruux dee xad ijtihaad intuu gaadho masaladan la soo baxaanay u baahan ruux kastoo luqadii fahmaya oo macnaha intan garanaya wuxuu garanayaa dee wixii bal matalan dee isagii tan kasii weynaa min baabi tanbiih waa tanbiih adna min baabi tanbiih biladna ila lacla wey oo wixii yaraa kol haddii la sheegay wixii kasii weynaana inuu la xukum yahay taas buu ruuxii luqa ahaan isaga garanaya luqa ahaan baan ka garanaynaa marka lafdigii maahay laakiin waa lafdiga macnihiisii in lafdiga macnihiisii dee aan lafdi ahaan uga qaadanayna maaha macna ahaan baan ugaba qaadanaynaayo bal markaa taasi qiyaasba maaha yidhaahaan marka noocii mafhuumu lmuwaafaqa kiisa alawla iyo kiisa musaawiga ah ayaa xukumkaa agtooda yeelanaya oo dalaaladani dalaalo qiyaasiya ma aha ee waa dalaalo aan ka qaadanayna naska macnihiisii aan ka qaadanayno mafhuumkan baan kuba ka helaynaa marka qiyaasba maaha baabku qolooyin kale oo iyagu bal-aan iyaga ahayna saasoo kale ha qabeynee kama dhigaan baab mafhuume waxay leeyihiin dalaaladani waa dalaalo lafdiyo ah oo falaa taqul lahumaa ufin markan tan macnahan iminka marka la eego laba mid bay noqon bay leeyihin in lafdigan falaa taqul lahumaa ufin loo naqliyeyba lafdigan ufin oo la yidhaa iyo wixii kasii weynaa in loo naqliyayoo arrintu ay jirto dee naqli curfi uu jiro macnu uu yahay macnaha looga jeedaa macno lafdigan ufin iyo wixii la mid ah ama kasii sarreeyeyba wada shamlinaya oo baab naqli ay tahay ama macno majaazi uu jiro oo lafdigan ufin oo khaasaa la idlaaqay waxa loo jeedaana waa macnihii caamka ahaa ee ufin iyo wax alla wixii kale iida ay kuba sugnayd shamlinayay oo lafdigan unbaaba macnihii aan ka qaadanaynaa dalaaladna waa dalaalo lafdiyaa ee laakiin de ama majaaskaasaa kuba sugan ama waxa kuba sugan naqligaas ayay idhaahaan kuwo kalene laakiin labada qoloba waxa ka dhexeeya waxa weeye xukumkani qiyaasba ma aha qiyaas waa ka muuqasho badan yahay waa xukum naski aan ka qaadanayno ama laftigiisan ha laga qaato ama ha laga qaata macnihiisa mafhuumkii mafhuumulmuwaafaqa ha lagaba qaatee bal waana culimada intooda badan qowlka ay leeyihiino dalaaladani maaha dalaalo ijtihaad u baahan ruuxii dee markuu laftigan arko ayuu macnihiis kaba fahmaya ama laftigii ha ka qaato ama macne ahaan mafhuum ha ugaba qaata mafhuum dee kan waafaqsane bal taasna waa qolooyinka kale marka haddaba ciddii iyadu lahayd noocan waxaa xukunku farca ugu sugnaanayaa sida darbigii oo kale ama ixraaqu maal yatiim iyo itiraafkiisii aan akli ahayn ee dee akligii mansuus buu ahaa wuxuu ugu sugnaanayaa ciladan waa dee waxa weeyaan baab qiyaas buu ugu sugnaanayaa iyagu kuwa lihi oo dariiqan qiyaaska oo ciladii markaan halkan ka helaan ciladii dee xaggii kalena waan ka helinaan xukun kasta uguba gudbinaynaa bal waatay odhanayaan oo halkan waa qiyaasu cilay odhanayaan marka wuxuu yidhi fa yakuunu biariiqi almanduuqi wuxuu markaa noqonayaa cibaarada haddaan laqbada ku laabmo wahaada kani koley waa umuuro dee qiyaasku waa iska yar howlo badan yahayba laakiin bal ruuxu inuu u yar fiirsado bal waxyaalihii yar fahmun baaba mudan wahada calaa qowli man waa kan marka la leeyahay waa qiyaas qiyaasu cilana lagaba dhigay wa calaa qowli man shaksi qowlkii ama iyagu sida dee shaafici iyo qolooyinkii kale bal qowlkoodu tan ay ahayd yara isagu arkayee qabay ana hubuuta alxukmi xukumkan sugnaanshihiisa uu sugnaanayo fi farci farciisa darbigii oo kale uu kuma sugnaan fi hada qasmi noocan ee weliba ay ciladu farca kaga muuqasho badan tahay oy kasii adag tahay asalkii waa bidariiqi alqiyaasi qiyaas dariiqii fa yakuunu markaa wuxuu noqon waa xukumka sugnaanshihiisan uu sugnaanaya bidariiqi almanduuqi manduuq dariiqii buu noqon cibaaradu waa sida ii taalla koley waama idiin wada taallaa sidaan filaya maca laba dabcada kaleba dabcadii hore kitaabkana kumay sugnayn oo asal ahaan intani kumay sugnayn hadalkiisa dambena waa kuba sugnaa kolleyna waa waqti dheerna way iga qaatay intan yaree saddexdan kelimo fa yakuunu bidariiqi almanduuq bal rogrogitaankeeda in qowlkan aan tawjiihin karo iyo bal waxdee isagii aan odhan kara halkaasaa mastarkiisu ahaa walow dee markaa iminka maxaa umuurihii aan sameeyey umuuro kale hay guba cadaadeene ay laakiin halkan sheekha ujeedadiisii aanan isku taagin oo xataa nuskhadiisan mowqiciisa ku xafidan ee inta badan in shabakada laga naqlisto taasna markan u laabmay waa cibaarada way kuba sugnaydoon laakiin sida muuqato horta cibaaradani meesheedii ma aha oo halkan inna u munaasib ma aha sababta ana ugu munaasib hayne waa masaladan iminkaan qeyb ka yar taabtay oo waxa weeye markay noqoto arrinkan ah mafhuumkan mafhuumulmuwaafaqo ama waxaan maanta faracii marka ciladu ay isaga kaga muuqasho badan tahayba ay kaga sii xoog badan tahay asalkii xukunkiisa oo mansuuska ahaa taasoo kale dalaaladaasi ma dalaalo qiyaasiye ahaa mise waa dalaalo lafdiya ah ayaa khilaafkoodu bayna ahlilcilmi taagaya waana tan aan sheegayay uu qeybna inooga sheegay shaafici oo kale halkan alqiyaas fii macna alasl laydhaa iyo qolooyin koley fakhrudiin iraazi ay kaba mid yihiin waxa iyagu kuba tagaan dalaaladaasi dalaalo qiyaasiya inay tahay kol hadday qiyaasi tahay dalaaladu dariiq manduuq ma noqonaysa asalanan waayo xukun baa inoo sugan xukumkii ciladii uu lahaa baan meel kale kaba helay ha kaba sii muuqasho badnaato bal markaa waana ciladaa dee aynu aragnay inay xukumkii tii keentay ay tahayoo iyadoo jirtay inuu xukumkani isbedelo xukumkan haddana la waaya ay meeshii wax toosanba aanay noqonahayn bal markaa waxaan ku ogaanay oo dalaalada aan ka kasbanay waa dee waana nuuc ijtihaadi waa dalaalada waa qiyaaskaan tan tan uga qiyaas qaadanay ama asalkan xukumkiisii aan farciisa uguba gudbinay aymo kaloo weliba intooda badan ah weliba khazaali iyo aamid iyo raggii shaaficiyada waaweyn ay kaba mid yihiin ayaa le waxaani baab qiyaas maaha ee waa dariiq manduuq marka iyagaa hadalka dambe ayay cibaaradani raaci lahaydba oo bal markaa dariiq manduuq say u tahayna waa tan laba xaalo aan sheegnay oo kolley malaa farqi weyne aanu u dhaxayno midi waa dalaaladani waa dalaalo lafdiye ah oo ujeedadu manduuqan lafdigan ah falaa taqul lahumaa ufin ama ina aladiina yaakuluuna amwaala alyataama yaakuluunadan ayuun baaba iyadana xukumkan aan ka qaadanaynaa sida looga qaadanayaana ee lafdigan inoo tusaya qiyaas baabkiiba maahee lafdigan ama nudqigan dee ah manduuqan baaba aynooguba sugantahe ama markaa waxay noqonaysaa macnahaan sheegayna naqligu curfigii uu kuba sugan yahay oo ah in macnihii laa taqul lahumaa ufin ama yakuluuna ee khaaska ahay lahayd bal matalan oo de wax nooc gaara ah loo isticmaalo macnahan iyo imika uu leeyahay iyo waxalla wixii dee cillo la wadaagsaday ama kagaba sii adkaa cillo la wadaagsadaydu maaha wixii hadduu ka hooseeyo ee cillada isu ay kagaba sii muuqasho badnayd in la yidhaaho waa wuxuu ku wada dhacayo wada shamlinayo ujeeddadu lafdiga markaas waa la naqliyey oo macnaha khaaska ayaa laga naqliyo waxaa loo naqliyay macno isaga iyo kan kaleba shamlinaya amase waa bibaab idlaaq khaasa waa macno majaasi oo caamkiina waa loo jeedaa un oo waa waxaan macnahan shaamilkee ida dhammaanteed uu keenayay ka qolayna waxay leeyihinba waa maye lafdigu maaha lafdi ahaan iyo nudqi ahaan waxaan uga qaadane macno ahaanoo dee ruuxii kastoo luqadii garanaya markuu falaa taqul lahuma ufin maqlo wixii dee ufin kasii sarreeyeyna inay la xukum yihiin buu garanayaa bal markaa waxay taasi noqon markaasun waa dalaalay intiqaadiyo ama in shaygii yaraabaa la sheegaya wixii ka badnaa ayaa laysku baraarujinaya ama wixii badnaabaa la sheegaya wixii ka yaraabaa laysku baraarujinaya ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك إلهي قول كيساس أهل الكتاب فوحا كاملا وهذا تؤمن أدم آمنته قد أمانا أولي بتحول آذو بدن وادحولكم أيالو قنطار لن أو ذهب يا متاسو كلا farta kaa saarayoon khiyaansanan markaa taasi maxay noqon baab tambiiho wixii badnaabaa la sheegay bal markaa ninku hadduu qindaar inta lagu aaminay aanu waxba ka cunin maxaad u malaya haddii wax yar lagu aamino waa min baabi awla waa bixinaya taasi waxay ahayd baab tanbiih bilakhari cala alaqal wixii badnaa baa la sheegay wixii yaraa baa la isku baraarujiyay marka waxay dhahaan laftigeeda maaha mafhuumiya waxaan kaba dhigno ama mafhuum baan kaba dhigna waxaan qiyaas kaba dhigna maaha xagga kale wa minhum man in ta'manhu bidinaari laa yu'addihi ilayka waa wixii yaraa baa la sheegay maxaana la isku baraarujiyay wixii badnaa ninka diinaar inta loo dhiibtay khiyaansadee cunay ee markaa ruuxii inuu dul taagnaado had iyo goor dul jooga mooye sii waaye maxaa arrintiisu noqon diinaar ka badan wixii ka badnaa muxuu yeelila waa diinaar wax ka badan iyada taasna hadalkeed badaaweeye xukunka iyadaa kaga sii mudan marka nooca caynkaasoo kale ah laftiganunbaa markaynu luqa ahaan u fahmno aan kaba fahmaynaaye qiyaasba maaha tay leyd haddaba qolooyinka iyagula dalaaladu waa lafdi ayaa hadalkani fa yakuunu biariiq lmanduuqi macnaa xukunkan subuudkiisu ariiq manduuq kuwaas buu qowlkoodii ahaa laakiin halkan wax dhigay dee bal markaa bal waxa weeye ma aha uun horta hadalkani meeshii ma laha un weeye ama asalkii horena kumaba sugnayn mana ahayn ee waxa weeye hadalka dambe ayay ahayd inuu raaco taas weye ujeedintii aan odhan lahaa weeye walow dee bal in badan aan yar eegay oon u laabnay kuwii horeeyo kuwii dambaba oo xataa waxyaala igu soo baxeen umuraa igu soo baxeen la yaabka lahaa kitaab baan hayaa waraqaadkan sharxo sharax iska fiican oo risaaladii magisterna lagu qaatay oo la taxaqiijiyo nin kurdiha ku qaatay oo bal maalan waxaa cunwaankana ku qoran ibnu salaax inuu sharxay walow markii ugu horreysan kitaabka arkay aad aan u qariibsooday taraajimtiisii waxyaalahaas waxbuu sharxay maan arkahayn kumaan arkahayn oo kale haddana kitaabkii dhowaan unbaabuu soo gaadhay inta hore iga dambeeyey walaa ninka berigan dhaweyd soo qaatay ayaa meelo badan way ugu joogsato waxaan sidhahaa malaha hadalkii ibnu salaax hadalkani maa khaasatan masaa-ishii khabarka oo kale dee waan ogeyn wuxuu culuum alxadiis qowlkiisa wax ka duwan ayaaba masaa-isha akhbaartaynu kaba soo baxno oo kale khaasatan akhbaarulaxaad kuma sugnaayo in badan kolkol dee waxaan sidaa malaha hadalkii ibnu salaax maaha baaditaankii badnaaye baadiya waxaa igu soo baxay kitaabkii oo muxaqaqa laakiin shabakada kuma jiro oo iyaduna risaalo magister lagu qaatay oo nin kaloo ibnu firkax la yidhaho dee la ogyahay inuu sharaxa lahaa kitaabka naftiisii iyaduna waa laba magister baa la qaato labadii cunwaan ay ku qorayn waana sharxiyo nin kale oo isna shaaficiyadii kaba mid ah taajudiin ibnulfarkax laydhaha isaga nolol ku soo gaadhay ayaaba kitaabkii la helo oo kale weli iminka ma jasmidayo oo kale waana laba magister labadiiba waa dee taas midlaayin waa waxyaalihii uguma soo baxo anna waxaan ka shakisnaa cibaaraadka qaarkood khaasatan laha malaha ibnu salaxa dee qowlkiisii aad ku taqaanay musalaxa hadaladani u munaasib maaha haddaanu hadallo uu ka noqday aanu ahayn oo kale kuba yar sugnaay oo kale bal marka waa waxyaalihii meelahan igu soo baxay markaan cibaaradan yar eegaya wanaqala fi lburhaani haddaba wuxuu soo naqliyey sheekhii juwayn ahaa kitaabkiisa burhaan wuxuu ku soo naqliyey can akar lusuuliyiina usuuliyiinta intooda badan uu ka soo naqliyey annahu waa xukumkan ama dalaalada noocani bidariiqi mafhuumi lmuwaafaqa inaanu dariiq qiyaas ahaynee mafhuum lmuwaafaqa dariiqeed uu yahay wahuwa dariiqa mafhuum muwaafaqana an yuwaafiqa inuu waafaqayo weeye almaskuutu canhu waxaan laga aamusay ee waa kan dee imaka farceen xukumkiisa la sheegin almanduuqa kan lagu dhawaaqay ee dee xukumkiisa la sheegay asalkaa inuu waafaqayo filxukmi xagga xukumkan ku waafaqayo waa xukumkii uu kuba waafaqayo waqad yakuunu inuu noqdaana la arkaa xagga marka la eego maskuudkani awlaa mid kaga mudan xukumka kii manduuqa ahaa waqad yakuunu inuu noqdaaba la arkaa musaawiyan sida xaggaa imaka marka la eego itlaafu aklu maali lyatiim iyo inaanu cuneen laakiin uu dhar iyo waxyaalaha intuu kaba dhigta xidho ama uu gubo ama si kale uga baabi'iyo itlaaf baa ku wada sugoona waanay siman yihiin oo kale inuu kan maskuudkii kii manduuqa ah xukunkii uu kula simanyahayna waa la arkaa wadarbu darbiguna awlaa isagaa kaga mudan bitaxriimi xaaraamnimo min ata'fiifi ta'fiifka isagaa kaga mudan marka waa mafhuum muwaafaqay in badan yidhaah dee kuwo kalena oo qowlkooda malaa farqi yar baa u dhaxaynayeen mafhuumba kamay dhigine lafdigani wuxuu keenayo o nudqi ahaan u keenayo waana kuwa qowlkooda fa yakuunu bidariiqi manduuqi u munaasib noqonayo dalaalo lafdiya inay too lafdiganun laga qaadanaya laakiin laba wajoon sheegnay sida looga qaadanaya mid ka mida ay noqon dee iyagaa labada qowl kale leh taasna way jirtaaba ee bal qowlka hore ee matniga inoogu sugan waa qowlkii shaaficiya inuu qiyaas baabkii yahay dalaaladu walmashhuuru qowlka mashhuurkii waxa weeye ana qiyaasalcilati qiyaasulciluhu huwa aljamcu jamcin weeye bayna alfarci farciya waalasli asalkii la jamciyo binafsi lcilati cilada nafteeda lagu jamciyo waa si kii hore inoogaba dhow oo markan qiyaas ulcila in laguba tacriifiyo tacriif kale oo ah markan asalka iyo faraca aan jamcinayno cilada nafteedii haddii aan kuba jamcino marka oo cilada wax ka dhashay aanay ahayn ama wax tilmaamaya cilada nafteedii oo ciladii aan kaba jamcino markaasaa qiyaasul cilo la odhanaya marka muxuu ihi kamaa idaa qulna haddaan idhaahno yajri waa ku dureerayaa ama dareerayaa xasilaya arriba ribadu fi larusi beriiskii qiyaasan cala alburi inagoo qamadidii dee mansuuskeed uga qiyaas qaadanayna bijaamic adducmi waalkeyl masalan weliba ciladani waa ciladee kolley mustanbada ayay noqonaysaa laakiin waa ciladii oo ciladii in ducmigan inuu dacaam yahay madcuum yahay iyo inuu yahay wax keylgalo bimisaalaantay barhkood yidhahaan sida xanaabiladoo kale iyo ayaa in jamcinayo oo dee haddaba cilada nafteedii baan sheegnay jaamica ducmu walkeyl kana waa ku sugan kana waa ku sugan markaan haddaba cilada raadkeedii ama xukum ay leedahay ama wax tilmaamaya aynaan isugu geyno cilada nafteeda aan isuguba geyno kaas waxaa lagu magacaabaa qiyaasulcila wahuwa markaa isagu noocani ima jariyun inuu mid muuqasho badan yahay jarigu waa noocii qiyaasulwla alwla iyo almusaawi waa jari bay yidhaahaan waa qiyaas jariya cidii qiyaas tiri aw khafiyun ama inuu qarsoon yahay oo waxaan istimbaad u baahan kolley haddaan si kaleba aan eegnana oo aada ugaba sii dhowna cilladu haddii ay tahay wax nas ku yimi cilladan asalka ku sugnayd nas uu ku yimi ama lagu ijmaacsan yahay oo saas aynu uga qiyaas qaadano farac kaloo aynu tii kaba helayno ciladaa mansuusada ama lagu ijmaacsan yahay qiyaaskeedu ayaa qiyaasu cillo la odhanaya taasna bal waa tacriif kale oo aadna u dhow oo qiladii haddii dee nas inoogu yimi oo naska inoo cabaynaya inay ciladii xukumkaa tahay ama ijmaac ummadii culimadii ay kuba ijmaaceen uu jiro xukumkan ciladiisu inuu kan yahay taasoo kale qiyaaskiisu waxaa lagu magacaabaa qiyaasu cilla lagu magacaabaya marka wuxuu ihi waxuu kala baxayaa najari iyo khafi wamaa dakarahu lmusanifu musanifku ukuu sheegayna huwa min qiyaasi alcilati ljariyi qiyaasu cilihii jariga ahaa weeye waa kan hadduu min baabi awla ama musaawi yahay wahuwa maa culima wixii la ogaadayna weeye la ogaanayay min gayri mucaanaatin waa tacab iyo fikir iyo ijtihaad iyo istimbaad iyadoonay jirin iyo wafikrin macnaa marka laftigan la helo falaa taqul lahum awfin markiiba dee dihnigiisii maxaa usoo degdegaysa wixii taa ka weynaada inuu xaaraam yahay uma baahna markaa fikir istimbaad iyo ijtihaad iyo waxyaala uma baahna kaasna waa qiyaaska jarigaa la yidhaa ee wixii kale laakiin istimbaad iyo in la balla eego iyo waxyaalaha u baahan iyo ijtihaad kaaga baahna qiyaas khafiyu noqonaya bal intaa qiyaasulcilaan kaga baxayna qowluhu waqiyaasu dalaalati huwa isagu alistidlaalu daliishi weeye la daliishado biaxadi nadiirayni laba nadiir macnaa waa laba shay oo xagga sifaad wadaagsanaya ama waxyaale ay iska shabahayaan jiraan midkood xukunkiisii aan u dariishano calal aakhari kii kale aan u dariishano dee midkood oo waxaweyaan xukum lahaa kaas aan kii kale la nadiirkiisa aan dee kala xukum dhognoon u dariishano wahuwa markaa kaasna waxa weeyaan buu yidhi an takuuna inay noqoto alcilatu ciladani daalatan cala alxukmi ciladan maanta aynu asalkii nidhi ciladaasaa ku sugan ee kan kalena labadoodii aan isugu geynaynaa mid tilmaamaysa oo ina tusaysa xukumkii walaa takuunu aanay noqonayn muujibatan lilxukmi laakiin xukunka mid waajibinayso ujeedadu mid si taamo intay u keento أنت السؤال كي وراك عبر لا يحسن التخلف في الحكم عنها ولا يحسن عقلا تخلف في الحكم عنها في الفرع عند الذي أول لها لا فرعي وهذا حكم كي لواي هل كي وراك نقول دي عقلا وحط وصل معها هل كاساني حد قاعد سيسنينو هذه يدعو الذي لها له أي فرعين كبس وانتهي هذا حكم كي انت فرق لموتية لبدي أصل كي فرع أو حيسي ليلا ما حكم كان ماشي وحويا فرع عن ما يلانيو إيادنا واحد يلا tilmaamo inaanay wax toosan aanay ahayn ayaan ahayn oo wax la iska aqbali karay noqonaysaa ciladiina xukumkii way tilmaamaysaa balkaasna qiyaasu dalaala la yidhaha kolley si kaloo loo dhigayna waan arki doonaaye intan aan sharaxeeda aragno qowluhu huwa alistidlaalu daliisha ay huwa an yustadalla in la daliishado weeye biaxadi nadiirayni laba nadiir mid ahaan loo daliishado cala nadiiri alaakhari kii kale shabahayay loo daliishado walmuraadu binadiirayni waxaa looga jeedaa ashay-aani labada shay ee almutashaarikaani wadaagsanaya fi lawsaafi awsaaf wadaagsanaya kashtiraki lashnaani ama ishnaani waa geed adigu ay saabuun oo kale ka dhigan jireen oo sida saabuunta ay u isticmaali jireen bal kaa wadaagsigiisa iyo walburi qabadhiga fii wasfilkeyl cuntanima kama dhexayso kana waa waxa loo isticmaali jiray in wax lagu maydho oo saabuun oo kale u ahaa kana waaba waxaa la cunayo laakiin maxaa ka dhexeeyey dee marka la iibinayo ama la iibsanayo ama la kala amaahanayo oo kale qamadidii kayl galaankiibaa loo isticmaalayo waa la miisi jiray ashnaankana marka ay iibinayaan oo kale iyadana waa la miistaa keylkaasaa ka dhaxeeya keylka dacmigi ma jiro hadda bal markaa kaasoo kale wasfi ay wadaagsadeen baa meeshii jira bal marka haddaba haddii aan nidhaahno aan uga qiyaas qaadano nidhaahno burdigii waxaan ogeyn jaray aanu riba fi marka burkii bur lagu iibinayo ama waxa weeyaan wax kaloo dee sif la wadaagsaday xaggii ikhtiyaadkii ama ducmi ahaan lagu iibinayo riba kaba iman jirtay oo dee shuruudaa la ilaalin jiray sida in la islekelsiiye in la kala qaato oo kale markuu shayga keliya yahay ashnaankina kol hadduu kaylkii la wadaagsanaya isna la miisayo aan xukumkaasoo kala siino marka ciladii xukumkii way tilmaamaysaa waxana kolley waa jusu cilo ayuunba kaylka uu noqon ciladii way tilmaamaysaa laakiin mid keenaysa maa xukumkii ma waajibinayso farqi baa la muujin karaa maxaan odhan karnaa halkan kaylkii waaba jira ashnaankii waan isla meel dhignay laakiin waxaan odhan karnaa meeda kani cunto maaha kana waa cunto farqigaasaa u dhexeeyo marka kan riba kama imanayso kaasna riba kama imanaysa marka ciladii ag may keenin oo xukumkii may waajibin oo waajibinta xukumkana waxay kaba dhigeen in dee marka faracii laga helo asal ahaan xukumkii la helo aanay fiicnaynba iyadoo faracii ciladii laga helayo inuu xukumkii meeshii kaba baxo xukumkii markii hore ciladu asalka kuba lahayd halkanse iyadoo laga helayo ayaa la odhan karaa maya farqi la muujin karaayo kale bal taas baa qiyaasu dalaalo la yidhaha bal qaybaha kalena waa inoo dambeeyaan وقول أن تكون العلة دالة على الحكم أي على ثبوت الحكم حكم كسناشي أي تلمامي في الفرع فرعي إلا قبه ريو وقوله ولا تكون موجبة للحكم أي لا تكون آني نقونهين مقتضية مد كينيسة لثبوت الحكم حكم كان إن فرعا كبص بناضه كما في قياس العلة وهذه يدو الذي أنهينه حكم كي لوايا لأرنه ما يوحنا وحتوصل ما نقون أيو تاس آني أرنكو قارسي سيدو ده فرق بابا لموتين كرام kole noocan qiyaaskan qiyaasu dalaalana waa ka u badan xagga marka la eego qiyaasyada oo kaa hore kana kaba badan ومثال مثال كيس وحوي قياس الأشنان على البر في جريان الربا يضع علده أيتي بجامع الكيل كيل كان دي وحوه كي أو دي لبدو دي سمعنا فالعلة وهي الكيل علدا أو أميس ستان كان لميسا يمد كالصلاة daallatun cala alxukm xukumkii way tilmaamaysaa wayna tusaysaayo ciladii haddii xukumkaa lahayd in halkana xukumkii la helayo wa huwa jarayaanu riba fi lashnaan jarayaanu riba ashnaan ama ishnaan bal taas weeye xukumkii walaakinaha laysat muujibatan muqtadi mid keenaysa maaha oo dee inay ka hadhaa ay markaa wax xun ay noqonaysaa maaan toosnayn xukumkii uu kaba hadho lisubuuti alxukmi fi lfarci xukumkii inuu sugnaado faracan uu kuba sugnaado sababtuna waxa weeye farqi baa la muujin karaayo waa lijawaazi khuluwi lfarci waxaa iska bannaan iyadoon waxa la dhibsanahayn lana diidahayn farci inuu ka madhnaado can hada alxukm xukumkan ah jarayan riba sababtuna lixtimaali iijaadi farqin فرق إيجادك أما أهيسينتي احتمال كذا ما صورة كل كذبة أي تاوي بين الأصل والفرع أصل كان يفرعا أي بل مثلا إن فرق الأم موجي الله يرى بأن البر مطعوم والأشنان غير مطعوم وحلم إذا بل مثلا مال اليتيم وكل الزكبيسي بل روحي بالغ أها مالكيسو زكوي كواجبيسي ciladiina waxay kaba dhigeenba dee maalkani waa maal naamiya oo markaa waa qadar maalka naamigaa ka mid oo ruuxii faqiirkaa la siinayo kii yatiimkaana ciladii way ku sugantayaa maal naamiya inuu yahay oo dee bal markaa inuu yahay bal markaa laakiin halkan oo kale ciladii dee kol hadday ku sugantay ciladu waa qiyaaskan qiyaasu dalaalo aho farqi baa la muujin karaa farqiga la muujin karaa waxaa la odhan karaa waatan xajkuba waajib kuma aha soomba ilmihii yaraa waajib kuma aha halkan oo kale walow ay maal tahay waa isagii kol haddaan takliiftii kaleba aanay saarayn jaanibkana maalkiisii takliif kama saaran oo sida xanafiyadii oo kaleba ay eegeen oo bal ciladii oo dee laga helayo maalkiisii waa maal naamiya ayaa farqi isagiiyo kii baaliqa ahaa u dhexeeya la muujin karaa oo haddii markaa la yidhaaho maye zaka kama waajibayso oo kale sida tii haddii la yidhaho maye darbigaa bannaan oo kale sidii dee bal markaa taasi ay ahayd wax dheer oo asal ahaan aan toosnaynba tani uma noqonayso waa wax la iskaba aqbali kara taasoo ujeedadu farqi la muujiyo la yidhaha maya farcigii asalkii waxaasaa u dhexeeyo sidaasaanay markaa xukumkii aynaan ugaba helayn ciladii haba jirtee xukumkii aynaan ugaba helayn bal taas waa qiyaas qiyaaska dalaalo lagu magacaabo adugu bal markaa waxa weeyaan waxa taas inoogaba dhow markii hore haddaan nidhi qiyaasu cilluhu waxa weeyaan waa qiyaaskan ciladiisa ama nas uu ku yimi ciladan asalka ee xukumkan keentay ama ijmaacu kuba yimi haddaan eegno kii aan ciladiisu ay tay tan ijtihaadka lagula soo baxay mustanbadada oo imika markaan eegno waxyaalihii lixda ahaa ee ribada uu kuba yimi ciladooda waa tan culimmadu islamay meel dhigin kuwa yidhaaha waa barhkooda waa iqtiyaad kuwa idbikhaar yidhaha kuwa waa kayruun yidhaaha kuwa waxyaala yidhaaha ayaa jiray oo kale bal markaas waa kuwan oo ciladii waa cilo mustanbada ah ijtihaad lagulaba yimi ciladu kol haddii ay tay aanay mansuusto ahayn ama mujmac caleyh ay taa mustanbadada ay tay waa midka qiyaaska qeybihiisa uga badan yahay waa qiyaaskaas muxuu noqonaya qiyaasu dalaalu noqonaya oo waa taa dee kolkol markaa qiyaaskii barhkood intay qaataanku ay iska diidi karaan والمشهور قولك مشهور كنا حوية أن قياس الدلالة قياس كم قياس الدلالة هو الجمع بين الأصل والفرع بل مركا متى أحبائي نقبصنا in kalena waa ta aan sheegay imiko bal weji saddexaadna aan eegno qiyaasu dalaalo bal inoo yar noqda waxa bal tacriifu noqda waxa mashhuurkii wuxuu yihi qiyaaskan qiyaasu dalaala huwa aljamcu jamcin weeye bayna alasli waalfarci asalkii iyo faracii la jamciyo bidaliili lcilati cilada daliilkeeda lagu jamciyo laa bilcilati nafsiha cilada nafteeda aan lagu jamcin oon la isugu geyn wadaalika ka shiddati shiddada mudribada iyo darabka iyo sakhraamida iyo dee ruuxu inuu dhaacdhaco si la kala noqdo khifadani ay kuba timaado dee wixii markaa bedeshay shiddada filkhamr khamrada ku suganba weeye aw raayaxati ama raayaxadan kariyahada ee khamradii kuba sugan فإن الشدة شدة مضربة إذا وحي مركن كإدالة نيسا أو الرائحة الرائحة كريهة ليست هي العلة علة معها ciladii bay tilmaamaysaa sumiya bidaalika waxaana lagu magacaabay markaa qiyaaska qiyaasu dalaala lianna almadkuura waxaan la sheegay daliilulcilati cilada daliilkeedii wey bal laba kalena way noo soo yar socdaanba si uu sii wado halkan qiyaasu dalaala tacriifkan qayb ka ah mid ah wuxuu leeyahay bal haddii laysugu jamciyo laysugu geeyo asalkan iyo faracan waxaan ciladii ahayn laakiin ciladii inoo tilmaamaya ama ciladii daliil u ah kaas waxaa lagu magacaaba qiyaasu dalaala lagu magacaabaya waana aqwaashooda ugu mashhuursan markay meelahan tacriifinayaan marka maxay taasi tahay bal misaal ahaan buu inoo sheegay imika khamradii nabiidkii walow nusuus aan hayno bal aan eegno si dee in badan misaal u soo qaataan nabiidkii ayaan matalan khamradii waa asal nabiidkiina waa farac xukumkii khamradu lahaana nabiidkii baan siinaynaa oo bal matalan xukumkii khamradna taxriim bay ahayd bal matalan markaa maxay tahay haddii aan nidhaahno cilada nafteedii aan isugu geyno oo nidhaahno khamradii waxaa iskaar baa ku sugan ciladu iskaar bay ahayd waa cilada nafteedii nabiidkiina waan ka helayna waa lagu sakhraamaya waa la xukum taasi qiyaasu cilay noqon waayo cilada nafteedii baan isugu geynay waa nafs alcila welibana ciladaas waa cilo aan la iskuba diidanaynba iskaarkan inuu waxaan keenayo laakiin haddaynan iskaarkii maynaan sheegin maxaan idhi nabiidkii waa xaaraam oo dee waxa aynuga qiyaas qaadanaynaa khamradii oo waa bijaamici raa'ixati shadiida raa'ixada shadiidada ah iyo urtan dee laga urinaya xunba bal taas ee adag taas baa waxa isu geynayo ciladii ay tahay dee haddaba raa'ixada shadiidadii ciladii may ahayne laakiin waxay iyadu tilmaamaysay oo ina tusaysay iskaarka meesha ayay daliil u ahayd ee may ahayn cilada nafteedii marka labadoodii isumaynaan geyn cilada nafteedii ee wax ciladii daliil u ah oo ciladii maaha raayaxadan shadiidadii wax kalaba raayaxa shadaawash laakiin iskaarkii bay tilmaamaysaa oo daliil u tahay taasoo kale markaan isugu geyno maxaa la odhanaya qiyaasu dalaala bal taasi waa mid waqad yakuunu inuu noqda la arkaa waxaan bal marka laysugu geynayaa waxa weeyaan ee laysugu geynayaa labadoodii aharal cilati cilada raad ka dhashay ka an yuqaala in la yidhaaho alqatlu bimusaqalin qatliga wax lagu dilo shay culusta dee dhagax iyo xadiid saas aan aflahayn iyo waxyaalahaasoo kale lagu dilaa gud adag iyo yuujibu wuxuu waajibinayaa alqisaasa qisaasi kalqatli bimuxadadin sida wax af leh oo wax kala gooya marka wax lagu dilaba qisaas ay ugaba imanaysay maxay tahay bijaamic alism ismigan mid kasta kuba sugan jaamici oo meesha maxaa jirta alqatlu bimuxadadin waa asal dee waana laysla meel dhigay qatliga bimuxadadi inuu qisaasi ka timaado cid halkan xanafiyana ma khilaafsana faracina muxuu noqonayaa wax musaqalo culayskiisa wax ku dilaya aan wax kala goynahayn ama aan ajzaadii kala kaxaynahayn laakiin culayskiisa iyo siqilkiisa wax ku dilaya haddii lagu dilo ayaa faraci noqon kaa xukumkiisu muxuu noqonayaa qisaasimiyay kaba imanaysaa xukumkii waxa weeyaan waa hubuutu lqisaas mid kastaba bal markaa maxay ciladii aan kaba dhigaynaa kiibaa deeta waxaan odhanaynaa qatligan bimusaqal isaguna qisaas buu keenayaa saa dee qatliga bimuxadad ba uu qisaastii u keenayo ciladii waxa weeye dee qatliga bimuxadad ba uu ku dambaabaya ruuxu qatligan bimusaqalna waa ku dambaabaya kol haddii ay ismigii wadaagsadeen qisaastiina way wadaagsanayaan waa taa inagoo nidhaa marka maxay arrintu noqon ismigani waxaan qisaasba keenaya maaheen qisaasta maxaa keenaya alqatl camd lcudwaan waa ninkani camdi buu wuxu dilay taas baa qisaastu kaba dhalanaysay waa qatligan baa keenayay ama iyada ismigani waa wax nataa'ij ama raad kaba dhashay ciladii qatliga camdiga cudwaankaabaa waxyaalihii ka dhashay maxaa ka mid ahaa dee inuu ruuxan dembi weyne uu fulo ayaa kaba mid ahayd markan haddaba wax aan ciladii ahayn ee waxyaalihii cilada ka ratibmay mid ka mida aan isugu geyno asalkan iyo faracan taasna muxuu noqon qiyaas dalaaluu noqon waayo cilad maynaan sheegin arrin saddexaad laakiin saddexdan hadda waa isla qayb keliya oo tacriifkeeda ku wada socdaan waqad yakuunu inuu noqdaa la arkaa xukmulcilati waqad yakuunu inuu noqdaa la arkaa jaamican waxaa iyada laysugu geeyey labadoodan laysugu geynaya waxa weeye xukmal cilati ciladu xukumkay lahayd inuu noqdaaba la arkaa kaan yuqaala in la yidhaaba weeye tuqdacu ljamaacatu jamaacadii waa loo goynayaa bilwaaxidi shaksi keliya hadday gacantii ama lugtii gooyaan kamaa yuqtaluuna bihi sida loogu dilayo waa bijaamici wujuubi diyati diyada waajibnimadkeeda halkaasay ka waajibaysay halkana kama waajibaysa taas baana ee ah waxay isu geynayso jaamiceeda baltaa haddaan idhaahno wahuwa xukmu lcila wujuubu diyana xukmigii ciladiibu ah bal taa inagoo nidhaaba wey oo maxay tan kalena tahay waa qiyaaskii dalaale ayaa muxuu noqday haddaba isu geyso haddii labadan shay laysugu geeyo daliilkii ciladu ay lahayd ama waxaa laysugu geynaya uu noqdo athar ciladii ay leedahay ama waxaa laysugu geynaya uu noqdo xukumkay ciladu leedahay qiyaaskaasi waa qiyaasu dalaala ayaa la yidhaha dee labadii inoo horreeyeyna waa taan soo sheegnay misaalkan dambe haddaan sii caddeeyana bal masalan dad isu tegay laba iyo wax ka badan ayaa ruux xubin xubintiisii ka mida gooyey waanay la wada baashareenoy wadaagsadeen camdina way u goynayaan bal maalan taasoo kale qisaasi ma ka imanaysaa mise kama imanayso oo qisaasta waxay noqon iyagana in adraaftoodii darafkoodii la gooyo marka waxay noqotay taasi masaladii haddaanay mansuuso ahayn masalo kaleoo mansuuso aan haynaa oo ah haddii jamaaca wadaagsadaan ruux dilkiiya isugu tagaan oo dee mid kastaaba qayb uu dilkii kaba yahay dilkii iyo wixii dilaa uu qayb kaba yahay camdina arrintu inay u ahayd in loo wada qisaasayo sidii cumarba yeelay arrin sanco kaba dhacday in loo wada qisaasayo markaasaa maxaa la odhanaya imaka halkan in waxa weeyaan jamaacadii wax dishay in qisaasi ay kaba timaado waa asal jamaacadii iyaguna wadaagsatay inay xubin gooyaan in xubintoodii la gooyo oo loo gooyo qisaasaan waa faracii faracan baan uga qiyaas qaadnay asalkii marka maxaan isugu geynaynaa inay hadda eeg xukumkii waa kala duwan yahay ama ciladii way kala duwantao midna waa qai midna waa qatli laakiin maxaan isugu geynay arrin ka wada dhaxayso waxaan leenahay dee saa hadday jamaaca wax wada dilaan un bal aan loo dilin ama khadaba ay ahayd ay diya ugaba waajibayso ayay hadday jamaaca ay wax wada goyso ruuxu daraftii goysana diya ay uga waajibaysa diyadaas waa ta halkanba diyadii ka waajibtay marka kole hadday halkanna diyadii ka waajibayso siday taaba uga waajibtay dee imkana aan idhaahno qadcigina waa waajibaya waa loo goynaya sida taasba loogu dilayo ina waa tan diyadiiba ay ka dhaxaysa tan kalena aan wadaajino bal markaa taasba wey oo bal markaa haddaba eeg wujuubu diya ciladii miyaa ma aha ciladii ciladii waxay midna qadci bay ahayd midna waxay ahayd midna waxay ahayd qatli bay ahayd laakiin maxaa xukumkii ciladaa qadcigii ama qatligii noqday haddii khaasatan ay khada tahay in dee diya ay meeshii timaado waa xukum ay ciladii leedahay qatligan ama qadcigani leeyahay marka xukumkii ciladu ay lahayd ayaynu ka dhignay cilaba aynu isugu geynay taasna qiyaas dalaalaa la odhanaya waa meeshii ciladii lama sheegin ama xukumkeedii baa la sheegay ama asarkeedii baa la sheegay ama wax iyada tilmaamaya sida raayaxadii daliilo ah ina tus laakiin aan iyadii ahayn ayaa la isugu geeyey kaasoo dhan qiyaasu dalaala la yidhahdo wuxuu ihi walaa munaafaata is-anfina ma jira bayna hadaa kan aan sheegnay ee uu yidhi walmashhuura ana qiyaasa dalaalati ee saddexdan qayboodba ah iyo wamaa dakara musanifu musanifkuu sheegay oo cilladu markaa alistidlaal biaxadi nadirayni cala alaakhar oo cilladu inay daalla cala alxukmi laakiin laa takuunu muujiba oo kale wax munaafaadi kama dhexeeyo lijawaasi tacadud alistilaax istilaaxa iyo tacriifyadu inay tacadudaan way iska bannaantahay aw ikhtilaaf ama iskhilaaf istilaaxo iskhilaafo bal markaa arrinta inoogu dhoweyno waa inaan idhaahno wixii cilladiisu aan nas ku iman ama aan ijmaac ku iman ee cillada mustabadada ay tahay taas wuxuu noqonayaa qiyaaska qiyaasu dalaala waana qiyaasyada ka ugu badan weeye oo waxa weeyaan oo anwaacda dee noocii hore qiyaasu cillana wuu ka daciifsan yahayoo qiyaasul cilla iyada waxa weeye waxay cilladii de waxa kuba sugnaa imaka waxa weeye xukumkii ayay cilladani tilmaamaysa ee daliil uba ahayd waxaanay daahirna way ku ahayd oo aad bay uguba muuqatay laakiin halkan iyada ha tilmaanta xukumkii laakiin wax aada u muuqda sida tii horeo kale ma aha oo halkan xukumkii waa hadhi karaa mid kastaba fardi baa la muujin karaa xukumkii uu kagaba hadhi karo bal hadalkiisa markaan eegno qowluhu wa qiyaasu shabah maanta hadalkii bay nala yar dheeraaday walfarcu lmutadrid ben allah subxana wa tacala bismi llah alxamdu lilah